أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis soddonka bisha barakaysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maktabka qabdaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iclaamiyey in biri oo jamco ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii labaatanaad iyadoona xalay iiraan duqeymihii ugu cuslaa ay ka fulisay dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey iyo dalalka carabta madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya inay duulaan ku soo qaaday maamulkiisa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maktabka qabdaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iclaamiyey in biri oo jamco ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga kadib baaritaan dheer oo habeenkii xalay uu maktabka qabdaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lama helin qof muslim ah oo sheega inuu arkay bisha shawaal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga sidaa daraaddeed wuxuu maktabka qabdaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iclaamiyey in maanta oo ah maalin khamiisa la dhammaystiraya bisha ramadaan maalinta biri oo jamcaha ay tahay kowda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga inshaa allah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii labaatanaad iyadoona xalay iiraan duqeymihii ugu cuslaa ay ka fulisay dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey iyo dalalka carabta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe waxaan goordhow wax ka weydiinay nuur cali warsame abuushayba haye nuur aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinkii labaatanaad ayuu galay isku horimaadka tooska ah ee u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo iiraan oo dhinaca kale ah xalay fiidkii ilaa iyo sadii dhexe ayaa magaalooyin dhaca waddamada khaliijka waxay mar kale martigeliyeen gantaallo kaga imaanayey dhanka iiraan iyadoo bartilmaameedka uu ahaa kaabayaasha dhaqaalaha magaalooyinkaasi sida ay ku warantay warbaahinta al-jaziira weeraro gantaallo ah oo iiraan ay fulisay ayaa sababay khasaa'ir baaxad leh oo gaaray xarumaha tamarta ee dalalka khaliijka nidaamka daaqoodka qatar ayaa amray in diblomaasiyiinta amniga iyo militariga iiraan ay dalka isaga baxaan kadib markii xalay gantaallo iiraan ay ku garaacday xarunta gaaska ee raas lafan taasoo sababtay dab iyo burbur weyn oo ka dhashay sidoo kale imaaraadka carabta waxaa la xiray xarumaha gaaska ee habshan ee abudabay kadib weerar gantaallo ah oo dhanka iiraan kaga yimid islamarkaana lagu asqiyey xarumahaasi sacuudi arabiya magaalada caasimadda iraaq waxaa la sheegay in laba warshadood oo kuwa sifeeye shidaalka ah la weeraray waxayna ku dhawaaqday in kalsoonidii kala dhexaysay iiraan gebi ahaanba ay burburtay weeraradan waxay si toosa u saameeyeen xarumaha tamarta ugu muhiimsan ee gobolka taasoo khatar weyn ku ah suuqyada gaaska iyo saliidda caalamka qatar oo hadashay ayaa weerarkan waxay ku tilmaantay in khatar uu ku yahay islamarkaana xadgudub ku wajahan madax banaanida waddankaasi uu yahay taasoo ah hanjabaad toos ah oo ku saabsan amniga qaranka weeraradan ayaa waxay sare u qaadeen xiisadda khaliijka waxayna khatar ku yihiin sahayda tamarta caalamka qatar l n g waa xarunta ugu weyn dunida oo bixisa ku dhowaad boqolkiiba labaatan sahayda ama gaaska lagu magacaabo l n g ee caalamka taasoo muhiim u ah yurub iyo aasiya oo si weyn ugu xiran gaaskaasi gaar ahaan yurub oo ruushka ka soo weecatay islamarkaana qatar heshiis kula jirtay waayadan dambe dalka qatar wuxuu la kulmay weerarkii ugu halista badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday kadib markii waxyar ka hor diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo lagu qarxiyey magaalada warshadaha caanka ku ah ee raas lafan oo ah halka ay ku urursan yihiin warshadaha gaaska dabiiciga ah ee qatar taasoo ka dhigan in markii ugu horreysay la taabtay xalay wadnaha dhaqaalaha qatar halka wadab xoogan uu ka shidan yahay ilaa iminka sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar sacuudigana saacadihii u dambeeyey nooc weerar oo aan horey loo arag ayaa iskumar la beegsaday warshado sifeeya shidaalka xarumo dhaqaale iyo aagga diblomaasiyiinta magaalada caasimadda ee riyaad iyadoo wasaaradda difaaca sacuudiga ay sheegtay in gantaalo iyo diyaarado aan lahayn duuliye lagu beegsaday xarumo shidaal iyo gaas sida ay warisay aljaziira ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa ku hanjabay in ay burburin doonaan warshadaha shidaalka iyo gaaska ee dalalka khaliijka haddii mar kale la weeraro qaybaha tamarta ee iiraan war-saxaafadeed ka soo baxay ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu yidhi waxaan mar kale idinkaga digaynaa inaad khalad weyn gasheen markii aad beegsateen kaabayaasha tamarta ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan jawaabtaasna waa midda hadda aan fulinay balse weeraro kale ayaa xigi doonaa haddii tallaabo kale aad qaadaan haddaba markii weeraradani ay dhaceen waxaa jirta xasaanow in madaxweynaha maraykanka silibiga trump uu ka hadlay waxaana uu sheegay in waddanka qatar uusan qayb ka ahayn weerarkii lagu qaaday xarumaha tamarta dalka iiraan islamarkaana haddii mar kale la weeraro qatar uu si gaar ah u burburin doono xarumaha tamarta iyo gaaska ee waddanka iiraan sidoo kale xalay waxaa jira mawjado weeraro ah oo iiraaniyiintu ay ku ekeeyeen deegaanada dhulka xooga ay ku haystaan sahaynada waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkayey kaabayaasha dhaqaalaha deegaanada yuhuud ay xooga ku haysato oo holac uu ka baxayo waxaana meelaha la beegsaday ka mid ah waddooyinka tareenada imraan oo burbur xoogan uu ka muuqday iiraaniyiinta ayaa la sheegay in toddobaadkan si xooggan ay uga caroodeen markii la dilay mas-uuliyiin culculus oo dalkaasi maamulayey silibiga trump madaxweynaha dalka maraykanka oo goordhow hadlay ayaa waxa uu sheegay in iiraan uu ka codsanayo inay joojiso weerarada ay ku qaadayso xarumaha tamarta khaliijka wuxuuna sidoo kale uu sheegay in uu gacmaha qaban doono yuhuudda si aysan dib dambe u weerarin kaabayaasha tamarta ee dalka iiraan sidoo kale weerar hadda soo dhacay ayaa tilmaamaya in markab ganacsi oo wada hanti aad u fara badan uu ku gubanayo meel labaatan kilomitir dekadda koorfakhaan u jira ee dalka imaaraadka carabta walow aan lasoo bandhigin weli faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan markabkan iyo waxa uu yahay iyo halka uu ka yimidba balse waxaa la sheegay inay ku qaraxday diyaarad aan duuliyo lahayn sida warbaahintu ay tilmaamayaan weerarada iiraan ay qaaday ayaa loo aanaynayaa inay qayb ka yihiin markii ay ka carootay dilkii loo geystay muddo toddobaad oo gudahaysa saddex ka mid ah mas-uuliyiinta waddankaasi uu qayb ka yahay madaxii golaha amniga qaranka cali laarajani sidoo kale saraakiisha ay sahaynadu sheegeen inay khaarijiyeen ayaa waxaa ka mid ah wasiirka sirdoonka iiraan ninka lagu magacaabi jiray ismaaciil khatib waxaa kaloo maalmo gudahooda la dilay taliyihii ciidanka basij generaal gulham reza suleymani dilalka mas-uuliyiintaas iyo weliba weerarka lagu qaaday xaruntii tamarta iiraan ayaa waxay keentay in iyaguna xalay ay weeraro ku ekeeyaan dalalka khaliijka iyo dhulka sahaynadu ay xoogga ku haysato mahadsanid abushayba madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay duulaan ku soo qaaday maamulkiisa marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya shir jaraa'id oo uu magaalada baydhabo ku qabtay murtad lafta gareen oo ah madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed ayuu kaga hadlay khilaafka soo kala dhex galay isaga iyo gurguurta oo muddo saddex sanno ah ay isku saf ahaayeen lafta gareen ayaa sheegay in kooxda riddada ay duulaan ku soo qaaday maamulkiisa isagoona sheegay in laga hor istaagay in isaga iyo xubno siyaasiyiin ah ay yimaadaan magaalada baydhabo wuxuu kaloo sheegay in kooxda xasan gurgurta ay qasyo abaabul ciidan ka wadaan magaalooyin uu ka taliyo maamulka riddada koonfur galbeed lafta gareen ayaa shaaciyay inuu kasoo horjeedo dastuurkii uu dhowaan ansaxsaday gurgurte isagoona sheegay inuu xidhiirka u jiray kooxda riddada ee xasan gurgurte shalay waxaana la yidhi dani waa tuug dowladnimo ma rabo waa cadyahay waa nugula soo raacaya hala cuno axmedooba kii guduudnaa waay hala cuno kii madoobabaa nagu haray aniga waaye hal la cuno waay marka cuninkii baa taagan marka maalinba dibi baa la cunaya beri markii ka- haddana soo hartana waxaa waaye kii madoob kii ee, waxaa haray jaallaha ahaaye ha la cuno qoqoor baa ku xiyo meesha waxa yaalla marka waxaa weeye waraabaga waxaa la yidhaahaa laf bannaan taalana uma roono laftiisana uma roono laba kun labaatan iyo saddexdii baa intaa inta ka safray yaan waxaan tegay dhuusamareeb madaxweynahan ugu tegay markhaati bay leedahay aniga qoorqoor baan ahayn sagaal saax bay nimaan ku gaarin oo aan leenahay madaxweynow maalin walbaba nin aanan waxba taraynin oonan waxna soo kordhinayn anaga tutuugin annaga doorashaan qabsanaynahay nafasax maya nimayahow inaan nidaamka wax ka bedelaan rabnaa inaan doorashooyinka midaynaan rabnaa inaan doorasho qofay coda qabanaan rabnaa inaan dadka soomaaliya isu keenaan rabnaa inaan hor u soconaan rabnaa sidaas darteeda markaan aragnay intaasoo dhan markaan aragnay jidgooyooyinka markaan aragnay shacabka koonfur galbeed sida loo dhibaataynayo annaga totally waxaan go'aansanay dowladda koonfur galbeed laga bilaabo shalay oo horey loo sheegay iyo maantaba inaanan dowladda federaalka ah xiriirka u jarnay waxa ay nagu dhaxaysa iyo waxay noogu timaadana uu dulmi yahay adduunkana waa u sheegaynaa dadka soomaaliyeedna waa u sheegaynaa mana noo imaan karaan mana na arki karaan ilaa iyo waxa ay ku jiraan ay wax iska bedelaan hadalka murtad lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka gurguurta iyo lafta gareena oo muddo sannadaha hisbahaysi ahaa waxaana hadda xasan gurguurta ku soo haray maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo iyagana laga baqayo inay qaadaan waddada uu qaaday lafta gareena mahadsanid marwan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aan ku horumarno wilaayada islaamiga hiiraan iyo yaasir maxamed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay raashin gurmad ah gaarsiiyeen in ka badan konton qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool deegaanka mukayle iyo tuulooyinka hoostaga waxaana qoys walba la siiyey raashin ka kooban noocyo kala duwan raashin qaybintaani ayaa ka dhacday deegaanka mukayle waxayna qaybinta raashinka ku soo aaday xilli baahi weyn u qabeen dadka la siiyey qaar ka mid ah qoysaska raashinka la siiyey ee ku dhaqan deegaanka mukayle iyo tuulooyinka hoostaga ayaa allah kaga mahadceliyey gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona intaasi kadib u mahadceliyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u qaybiyey raashinka ka kooban noocyada kala duwan magacayda waxaa waaye maxamed cabdi abiig maxamed deegaankaada deegaankayda nasaro waaye hoyla hoos tagtaa abaaraha niyow ilaahay hanaga dul qaado walaayada islaamka waa noo kaalmaysi ilaahay gaalada ha jibiyo islaamka kor allah ha yeelo insha allaahu waanu un ku mahadsantahay maanta waxaa liisii bur bariis iyo sokor iyo saliid waa dareemkaydu waa waa faraxsanahay maanta maasha allah gurmadka deg deg maanta waa na soo gaaray waana ku faraxsannahay axmed cabdulaahi cali deegaanka oo qoraf marka waddanka waa kulul yahay islaamkaana nala qabo maanta waxaa nala siiyey bur bariis sokor saliid allah ku maasan walaayadaa ku maasan intii laga xasuustaa ku maasan guddiga abaaraha waana soo gaarsiiyeen nalama iloobin sidii noo ilo- noo xasuusteen ilahi ha u xasuusto sidii noo xasuusteen adduunya aqar alla u xasuusto waana soo gaarsiiyeen درسن دوم حدو يا كم كويل أولها أنا أد والقبل والقدرة ما تعرف نسي هاف بريس هاف سكر هاف هاف بر أكثريد أكاس أنا لو قلت أنا نسي والله بحنا مهنا والله بحنا هذا لو بحنا هذا نقول كلمة ما شاء الله ما شاء الله والله فرحتي الله بركة الله يقول يقول الله سي هذا الله جبي هذا الله جبي موسوع اسمعنا ليرة حولها وحقد ما ملك وهرقوة إري غار مسيقال سيوها مركز نكي مسيقال سينينين وابس كفو فرديان با دمارنا وابري وعالك والله سوودوه مكويل والله سوودوه أبار درتي ما أنت آه، بريس يبر يسكر أنا لسي إيو سليد وهذا ما فرحسنا إلهي يا مهدلة ولا إذن وما حسنته joojina ruux baalas karfaadse tabalbuur iyo tab- bariis iyo caag saliid aan dholis baalas karfaadse faabulaal iyo baahay Haaf bariis iyo nic- caag saliid iyo- iyo ni- haaf sokor eh. aad oo aad oo raa mujaahidiin ilaa khayr allah si qatala ashkuur alba abaarta ma aho waana salcisiba maanta lo haaf iyo caag saliid haaf sokor baabur xiliis waa faraxsana khayr allah siiyo khayr allah siiyo waa dheragni cadaawad aan egjibiyo
xaliima calin geedi deegaanka waxaan joogaa mukoyle abaarta waxay noo saamaysay si aad iyo aad tiba'an ayay noo laysay xoolahi iyay naga laysay marka hadda alxamdulilah walaayada ayaana siisay saddex xaaf oo kala nooca bur iyo sokor iyo bariis iyo laba saddex lo oo saliid ah walaayada ilaahay kor ha nooga dhigo gaalada nacagta hoosteeda allaha geliyo
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ballaaran oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin ka wadaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan hiiraan kaalin weyn ka qaadanayaan gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen mahadsanid yaasir markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo marwaan maxamed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha gurmashada dadka iyo abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda wuxuu guddiga gurmadku abaaraha biyo dhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada xiindheere iyadoo guddiga gurmadka ay halkaasi gaarsiiyeen booyado biyo ah xili ay dadku si aad ah ugu baahnaayeen helitaanka biyo nadiif ah qoysas fara badan oo xoolodhaqato ah oo ku nool dhulka miyiga ah iyo tuulooyinka ayaa si aad ah uga faa'iidaystay biyo dhaamintan qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gurmadkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa si weyn u muujiyey farxad iyo mahadnaq ay u hayaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee soo gaarsiiyey biyodhaaminta iyagoo sheegay in gurmadkan uu yimid xilli aad u adaga xasan urate wuxuu waaye ninka hadlaaho waxaan joogaa xaafadda xiindheere xiindheere waxaan deganaa baadiyaha waxaa dhacday jiilaal kulul iyo abaar duul muslima oo culumma oo maaragtay ilaahay noo baxshay oo walaaya ka mid tahay gaalada allaha jabshay gaalada allaha jabshay gaalada awil naga celin jiray haatanoo laga bilaabo annagoo yaaban oo afar qoys aan ahay indhoolna aan ahay waxaana ii shuubay booyaadbi iyo dariskiina waa ila cabay ilaahay dembigiinna ha dhaafo gaala allaha jebiyo culummada kor allaha ka dhigo dadkii nagu sadaqda jinnadii allaha siiyo naarna allaha ka fogeeyo walaal waxaa la yidhaha siciid ayaa la yidhaha mafaham xingadiidaan joognaa xingadiid waxaan soo gaarin la urgiyaa baahiduna waa iska badan tahay waa dareemi kartaa xaaladda lagu jiro xaalad xuma kululaa lagu jiraa dadku waa dad iska tabaalaysan ka sooman qafulkooda aysan caadi ahayn walaalaha un ilaahay arrinta ka dhowraynaa laakiin walaalihii waxaan hadda ku celiyeynaa dowkaas biyaa noogu daaqay maadaama aan iska tabar yarnoo dad iska colaadaysan oo iska tabaalaysan oo abaarhaylahan oo iska sooman oo dhinacooda dhulka ku haya gaalada allaha debiyo ilaahayna muslimiinta ha kor yeelo marka koowaad ilaahay baa mahad iskale bacdigii dadka muslimiinta meel kastoo joogaan aan salaamaynaa kulli maaragtay wixii hadda akhbaaraada ama fekera raggi iga horleeyaa ka hadlay hadda kulley waa mahadsantihiin idinkana allah idin barakeeyo kulley maaragtay muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo gaaladana ilaahay maaragtay ha jabsho meel kastoon joognana annagu waxaan taageersanahay dadka muslimiinta waxaan joognaa deegaanka xingir hoostaga degmada xeendheere lowbiya ah naloo shubay ilaahay baa mahaddaas iskale khaasatan haddana waxaa waaye dadka muslimiinta iyo walaayada aada iyo aadan ugu mahad celinaynaa in waxaa waaye wax nagula deeqaan jecelna gaalada allaha jabiyaan leena muslimiintana kor allaha ka dhigo maaragtay hadda waxaa waaye waan alxamdulilah markantii waa noo shuban yihiin wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa si isdabajoog ah uga socda gurmashada dadka iyo abaaruhu saameeyeenna iyadoo mashaariicdaasi uu si ballaaran u filinayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba mahadsanid marwan sidan si la mida guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey qoysas ku dhaqan deegaan dhaca degmada xudur ee wilaayada bakool
alxamdulilah wadankan kulan jireer raashingana na si borana na si saliidana na si sokorana na si bariisana na si alxamdulilah alxamdulilah in ka badan boqol iyo konton qoys oo ku nool deegaanka kulanjareer oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin qeybin laga sameeyey deegaankaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan midka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa raashin isugu jiray bur bariis sokor iyo saliid u qeybiyey qoysaskan oo haysatay xaalad adag oo dhanka nolosha goobtii dadkan raashinka lagu siinaya ee deegaanka kulanjareer waxaa goobjoog ahaa culummo mas-uuliyiin ka socotay guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool nabadoono iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee degmada xudur nabadoon maxamed macalin ibraahim oo ka mid a nabadoonada deegaanka ayaa dhankiisa goobta ka jeediyay kelimadan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaalaa yan mahadnagaan mahad unan kooba korna yaa ilaahay subxaana wa tacaalaa noo mudinyi taas bacdishe mayba waaha walaalihii mujaahidiinta oo mayba waaha geeka walaaloosho mayba waahay oo ulees yaalale lagaba oo mayba waaha cadowga ilaahay lila degaa labohay hamiigii maalale la teegayi way waa hadle lagaba hatana mayba waaha walaalojo an gurmudoo haayan xarakatu shabaab almujaahidiin ya mayba waaha mahad wiin ya mayba waaha yoona ya an naqaana ilaahay subxaana wa tacaalaa barakheey ilaahay subxaana wa tacaalaa gacantiyo korka weele ilaahay subxaana wa tacaala odowshu baabi ilaahay subxaana wa tacaala midnimadiiyo mayb waa nimbaago weele ilaahay subxaanahu wa tacaala unuuna maybu haddaad ilaahay joogku obsada ilaahayni waala qaar ka mida dadkii raashinka la siiyey ayaa ka mahad celiyey gurmadka la gaarsiiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray horta marka hore ilaahay maxaday alxamdulilah alxamdulilah wadankaana kulon jireer raashinkaana na si boorana na si saliidana na si sokoraana na si bariisaana na si alxamdulilah alxamdulilah anoo mustaqshi cabdiraxmaan magaagay leeraw kokooy bakaar yermii leera untan haayna in adeer ma kokoyna alang aay ma kokoyna in eedo ma kokoyna islaamnimo yana ninka weeri languna hadda awnay abaaran haaytee wal hana sii erni mijartu wal haniinkasi marka hor ilaahaya ka mahadsan mujaahidiinta abaalkana isku leh insha allahu biidnillaahi alkariim mayna na siiyey bariisana na sii burana na sii saliidana na sii sokorana na sii mujaahidiinta way ka ognaa galantioo kore ka ogno gaalana luga mujaahidiinta hoostioo ka ogno insha allahu biidnillaahi alkariim ama ilmooga umida liiree magaagay deegaankana rooga kulin jareer raashingana na sii bariisana na sii burana na sii saliidana na sii ilaahay aan ka mahadsanna alxamdu alshukru deegaanka kulin jareer yaa ka roogna hanuuna geed barwaaga kafelgelohayn ilaahay akyaarfaylaniinsheen muslun hanuunniinkooy geeg hanoo barwaaga qabnago saliid iyonay sokor i bariid i bur walnani dhaafi madla hanuuna mahadsanna raashinkan uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qeybiyey deegaanka kulanjareer ee duleedka degmada xudur ayaa kusoo aadayay xilli qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool ay ka da-een robab dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen kaasoo ka da-ay deegaano hoostaga degmada waajid sida boordhuxunle iyo deegaano hoostaga ceellaansaar waxaana robab ka da-ay galbeedka deegaanka boordhuxunle ay biyogeliyeen in ka badan toddoba warood oo dadka iyo dunyadaba ay ka cabeen waxaana deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen deegaanadii ugu darnaa ee muddooyinkan biyaha la gaarsiinayay ilaahay akyaarfaylaniinsheen muslun hanuunniinkooy geeg hanoo barwaaga qabnago saliid iyonay sokor i bariid i bur walnani dhaafi madla hanuuna mahadsanna ugu dambeyntiina deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bacay ayaa sidan oo kale guddiga gurmadka abaaraha uu gurmad u gaarsiiyey waxaa warbixin arrintan ku aadan inoo haya cabdiraxiin sheekh cali guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga abay ayaa weli wada howlihii u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa shalay in ka badan boqol iyo labaatan quus deeq raashiin ah ugu qeybiyey degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ebay qoysaskan ayaa la siiyey raashiin ka kooban bur bariis sokor iyo saliid idaacadda islaamiga al andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey deeqda raashiinka ah nuunayma lingeedanga liere utuga ku kooy gabaatun jara orog bur i bariis sokor sariir yana mujaahidiinka galantiya kor ada kuweela guul adla sii yana siyan abaarana haydi oongan hay dhibaataysanayni ilaahay wiina ulanki habi an do'aayana do'aaya ka kaalmayaan ilaahay badiyay kor kuweel ilaahay galantis kor marsi idinga leere labaatan jaro raashin bariis i bur i sokor i sariid muslimiintana siidi mujaahidiintana siidi nabad ifyaan iyaan raji ahay waad mahamud labaatan jaro lama sedaaliyonayada lama haab haabta koreyonay haab bariide haab burce mujaahidiinta inta ilaahay guusay magacay waa umu mascuud mujaahidiinta ayaa ku mahadsan maanta oo raashinka oona siiyey alxamdulilaah bur iyo bariis iyo sokor mujaahidiinta garabkooda allaha galo gaaladana allaha jibiyo insha allah u mahadsan yihiin gurmadka abaaraha maasha allah waxaan leeyahay mujaahidiinta cadowga allaha jibiyo xasan cabdi cusmaan gaandhiere degmada labaatan jarow maynana siiyey raashin oo bariis anana siy buranana siy sariiranana siy sokoranana siy harakada shabaabal mujaahidiingana siidi un ka mahad nagaane ilaahay edow ka jibi walaayadii kor alla weele edowkana hoos alla dhig mayan dareey mahad guule adinyaa kare leh haa ibriim madaleedhere meelaana roogin degmadii labaatan jar waa roog raashinga lana siiy raashinka lana siina bur i bariis i sokoru i sariiru muslimiintana siidi alxamdulilah weyninka ka dhigantaa alxamdulilah ilaahay mahadle inka dambaan fariintaana dirawnibid iguul igaalada alla jibiy midigdiya koraalle koyaa sidoo kale mid ka mid ah waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa bogaadiyey deeqda raashiinka guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee baay oo ka qeybiyey deegaankooda ka masaakiinta geekanta kooyan oo raashinkan inta lahaa dhikay harakad in walaayad iyo dadki madaas muxsiniin ay katir galeen an kooyan khaasaamaynka dirdaaramay ini may waha ilaahay koobsadan ee ilaahay tuugan odoon ilaahay shikirin nagadan oo walayo geekala sii sababti eh ulaas badan jari fulad ilaahay ku bedel tan kale may waha iska filnaaneen qofba qofkii kitabar yalgaankiis goboday saasan ninka gargaare waan may waha ilaahay guulii gargaarka nasriga ilaahay saasanaysiye hoblan walay gaantiisa galob gaan gal ko dhikada gargaarkii guuli nasrigi barwaaqadi dhawm meelka zuulayaan may wala sana dadku wala haysdan ilaahay jeelin us jeelin mansin dadku wallaan lu weelin ilaahay neebi is neebi min khayr dhammaantii oo may waha imtixaan leh kan faqiirkan imtixaan lan faqiirkay kan oo hodankan imtixaan lan gadibi dadko dhibka haysada dadka ka sabraan ala kuweel waan ka sabra walaas ilaahay siin day waha liqulmi geeka may waha antaata geeka raashin oo muslimiinta haneenka deegan oo lanka tirgalay dadka daciifinta lanka tirgalay yaanta nin yaal kaasa may waha qiimisi iyo nayd nadaaman iyo dadka lanka tirgalay in la geysi yaa waqtiga dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee baay raashin gurmud ah uga qeybiyey magaalada bulufulay iyo deegaanada iidaale barbaare iyo kurtun kaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qows dhinaca kale roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen ayaa ka da'ay deegaano iyo degmooyin ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay xilli jiilaal dheeraday iyo abaaro isdabajooga ay ka jireen muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka xooggooda shalay gelinkii dambe waxay ka da'een degmada buulufulay iyo deegaanada hoos yimaada kaas oo ay si weyn ugu diirsadeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaano badan oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay roobabkan ka cortay qaar ka mid ah wilaayaadka ayaa waxay ku soo aadayaan xilli biyi'la'aan darani ay ka jirtay guud ahaan dalka soomaaliya xaaladda xoololaydana aad looga deerinayay balse allaha mahaddiisa qawow fiican helay dhul ballaaran oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay deegaanada roobabka ay ka da'een waxaa ka mid ah buulo fullaay labaatan jirow diinsoor ufurow baydhabo goofgaduud shabeelow raaxoole iyo iidaale reer buulufulaahi waxay maalimo ka hor salaada roobdoonka ay ku dukadeen musallaha yarmuug labada ragcadood ee roobdoonka waxayna allaha ka baryeen naxariisiisa inuu siiyo mahadsanid cabdiraxiim warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu